su-aashu waxay ku saabsan tahay qofbaa adaankii dambe ayuu suxuurtay waxaan u fahmay inuu mooday adaankii hore inuu yahay oo isagoo u qabo inuu habeen joogo ayuu suxuurtay markii dambena waxay caddaatay goortuu wax cunayay inay tahay goor waa beri ah waa adaankii dambe inuu ahaa ku wax ku cunayo ruuxa caynkaas ah culamada jamaahiirtu waxay leeyihiin badanka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa inuu maalintaa qalleeya waayo xilligii ay ahayd inuu afhaysto ma afhaysan daa'ifa culamada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya ruuxaas habeenkii weli inuu ku jiro moodaayey dabeedna qalad arrinkaas uga dhacay inuu wax cunay isagoo u qabo goortuu wax cunayaa inay tahay goortii wax la cuni jiray habeennimadii ay tahay uu sidaa moodaayo waxay noqonaysaa khata'a noocaasa loo qabanma waa arrin khata' iyo nisyaan u dhacay rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ina allaha wadaca can ummati alkhata'a wanisyaana marka daa'ifo ahlucilmiga ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen arrinka khaladka u dhacay eeaanu ruuxu u bereerin waxay noqonaysaa sida nisyaankii uu wax is-ilaaweye uu wax cunayo wax cabayba loogu cafinaayo ayaa kama aanu wax ku cunayna oo uu habeennimada moodaayo maalinimo ay ahayd oo waagu u dilaacay laakiin isagu aanu ogeyn iyadana loogu cafinayaa labada markaa daliil ahaan haddii la eego waxaa qawisan qowlkaa dambe oo waa inuu soonkiisu insha allahu asaxaayo qallana aanu saarayn mar haddii khata arrinkaasi u dhacay oo badrheer aanu ku dhicin laakiin taxadirka waa inuu sameeyaa oo waxa weeye uu iska hubsadaa laakiin waxa weeye sida markaa qawigaa insha allah yacni qalla ku waajibi maayo wallahu aclam